maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya ayaa soo dhoweeyey shirka wadatashiga ee uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb maalinta berita dhinaca kale wakiilka xogeyaha guud qaramada midoobey james won iyo xubno la socday oo gaaray magaalada kismaayo maanta ayaa arrimaha doorashadu waxa ay ka wada hadleen madaxda jubbaland warbixin arrintan la xiriirta waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad wafdigan ka socday ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ay wada yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka jubbaland iyadoona kulan albaabada ay u xirnaayeen ay wada qaateen madaxweyne axmed maxamed islaam madaxweynaha maamulka jubbaland inkastoo kulamadu ay albaabada u xirnaayeen ayaa haddana markii ay soo gabagaboobeen kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo dhankiisa sheegay in ay jubbaland diyaar u tahay in laga gaaro xal siyaasadeed arrimaha doorashooyinka islamar ahaantaana ay si weyn u soo dhoweynayaan shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga
waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda soomaaliduna ay qaadato hogaanka ay leedahay waxaan kala hadalnay waan ambaasadoorka isla aada ugala hadalnay oon anagu ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaado la fuliyo soomaaliyana ayna maanta u baahnayn inay dib u noqoto soomaaliya ayna maanta u baahnayn dagaal sukeeya loona baahan yahay mas-uuliyiinta soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda hortaallaa sida ay tahay waxaan aada uga ugala hadalnay in niyad wanaagsan la muujiyo niyaddaa wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo wax walba wanaagga laga raaco waan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala goobjoogayaal badanna ay jiri doonaan lanana socon doono waxaan ka shaqaynaynaa ay tahay waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo sababtoo ah soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo wakhti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkaa niyad wanaag isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynaay heshiiskii sebtembar toddobiyo tobankeedii aanan rajaynaya in shirkaas natiijo fiicani ay ka soo bixi doonto international communitiga iyo safiirka swanna ay korjoogtana ka noqon doonaan lana socon doonaan baroseyskaas iyo wadahadalkaasi sida uu ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay
President Ahmed Islam and I also discussed the wider political situation in Somalia, particularly the elections. The United Nations was one of many of Somalia's partners.
aniga iyo madaxweynaha maamulka jubbaland waxaan sidoo kale ka wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaanna arrimaha doorashooyinka qaramada midoobey waxay qayb ka tahay xubnaha sida weyn u soo dhoweeyey guddiyadii ay ku dhawaaqeen maamulada puntland iyo jubbaland ee uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa ku dhawaaqistii madaxweynaha dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay maxamed cabdulaahi farmaajo shirka heer qaran ee lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa waayadii u dambeysay waday dadaallo xoogan oo la isugu soo dhoweynayo madaxda soomaalida iyagoona inta badan ku guulaystay in ay isku soo dhoweeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo